xaalka guriceel oo degan kadib dagaallo xoogan oo magaalada say maalmihii tegay ayaa suurtagal ka dhigtay tegitaanka xubno wasiira oo madaxweyne qoorqoor uu u magacaabay garab istaagga dadkii ka barakacay dagaalka guriceel cabdiraxmaan maxamed diiriye makaawe wasiirka wasaaradda gargaarka dowlad goboleedka galmudug oo guddoomiye u ah guddiga tegay guriceel ayaa ka warramaya inta ay la eg tahay dhibaatada gaartay guriceel
sida aan la wada socono waxaa dhibaato badan soo gaartay iskuulladii waxbarashada caafimaadkii biyihii ceelashii biyihii berkedihii soolaradii iyo magaalada qeybo badan oo ka mid ah dhibaato weynaa soo gaartay oo ahayd kuwii adeega bulshada loogu shaqaynayo markii qiimeyntaas aan dhammeyno kabacdi waxaa imaan doona maarata sidii looga howlgeli lahaa oo adeegyadaas loo kicin lahaa oo dib looga howlgelin lahaa oo shaqadii ugu baahnaayeen looga qaban lahaa wasaaradda gargaarka iyo wasaaradaha kaleeto oo dhan waxaan rabnaa annagoo iskaashanayna oo qolo walba maaragta qeybteeda ay ka qaadanayso in gurceel dib loogu soo celiyo nolosheedii iyo qiimaheedii iyo sharafkeedii ay ku lahayd galmudug wasiiru dowlaha wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug cabdulaahi axmed cali sowshiine ayaa sheegaya in wasaaradda amniga galmudug ay diyaarisay koox ka howlgasha goobihii lagu dagaalamay
waxaa la diyaariyey gaadiid waxaan diyaarinay dadkii soo rari lahay ciddii isku filan oo ay magaalada inay ku soo noqotona way u furan tahay waa diyaar wasaaradda amniga ahaan waxaan diyaarinay laba tiim oo xaqiijiya amniga meelihii ay ka dhaceen goobihii dagaalada ay ka dhaceen si haddii loogu tago waxyaala qarxoo kale in laga baaro waxaan xaqiijinay inay tahay amni waxaan ugu baaqaynaa dadka degan degmada guuracayl in saacaddan laga bilaabo qof aan ciidan ahayn inuusan ku wada karin qori qof aanan ciidan ahayn oo aan diiwaan gashanayn inuusan ku dhex wada karin qori waxaan soo saari doonaa xeer xeerkaasoo saameynaya galmudug oo dhan oo ah in la sameeyo hubka dhigis
wasiir makaawe ayaa sheegaya in gurmadkii ugu horreeyey ay geeyeen gurceel
dhammaan intii hadda safarada aan ugu maqneen wasaaradaheena qeybaha kala duwan iyo xiriirada intii lala sameynhayay dhammaan hay-adaha ku shuqula gargaarka iyo maaragta wixii la halmaalo oo dhan hadduu ilaahay yidhaahdo isbuuca ugu horeeya hadeertan aan ku jirno waxaa soo gaari doona dhammaan gargaaradii loo baahnaa qayb ahaan maanta laba diyaaradood oo gargaara ayaan soo dejinnay insha allah ayadana qaybinteeda berri hadduu ilah yidhahda la bilaabi doonaa qaar kale waa soo socdaan oo berri ayaga laftooda soo gaari doonaan insha allah dhammaan hay-adihii iyo dadkii kale oo dhanna way ka howlgelahayaan magaalada guriceel oo degan afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay kagadaal dagaal ay martigelisay ayaa waxaa dib u bilowday soo laabashada qaar ka mida dadkii ka barakacay guriceel sida uu sheegaya anas cabdi macalin guddoomiyaha degmada guriceel
magaaladu hadda waa amni waa nabad waxaa ka shaqaynaya ciidamadii booliiska ilaa maantana ka howlgelayey dhammaan guryaha iyo waddooyinka soo gala waa la wada baaray waana la xaqiijiyey amnigooda waxaan ku guulaysanay inaan dhammaan ciidamadii gudaha ku jiray ka saarno xeryahoodiina lagu wada xareeyo waxaan sidoo kale ku guulaysanay in bulshada intii imaan kartay iyo intaan caawi karnaba ay magaaladii dib ugu soo laabtaan waad arkaysaan caawa ganacsigiina waa furan yahay magaaladii si caadiya ayay u shaqaynaysaa inta ka maqanna waa intii awoodi weysi inay magaalada soo gasho o aan rajaynayno in la garab siiyo sidii magaalada loogu soo celin lahaa
wadahadal ay dhexda u xirteen xubno deegaanka ah ayaa lagu gaaray in xoogaggii ahlu sunna ee dagaalka kula jira ciidamada isgarabsanaya ay ka baxaan furimihii dagaalka islamarkaana ay negi ku ahaadaan deegaanka bohol oo dhuusamareeb soddon kilomitir u jira cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo